Eh, bismillah caga yare eh, ma ogi wax dood ah oo arrintaa ka jirta ma ogi Eh, xaadarada in la iclaameeyey oo ku tala gashanahay unbaan ogahay laakiin wax dood ah oo aan ogsoonahay maba jirtoba sheekh cabdulqaadir sheekh maxamed sheekh soomow oo ka mid ah culimmada magaalada muqdisho ayaa goordhoweed noo warramayey wuxuu sheegay in muxaadaradaas ay habaabin tahay sidaas daraaddeedna dadka aanay tegin marka dooddaas maxaa kaga jawaabaysaa muxuu cuskaday wuxuu leeyahay shiikha wuxuu aad u taageeraya afkaarta xagjirka marka isagoo afkaartaas taageeraya in uu haddana muxaadaro muqdisho ku qabto waa khalad weyn hadda wadaadku waxaan u malaynayaa eh, war buusan hayninba ma nin hurdo ka soo kacayba adduunka lama socdo miya afkaarta uu ka hadlahayo hadday tahay middan eh, qoladan eh, qullaadda iyo xajirka ay qabaan eh, dadka keliya la dagaalamay annagaan ahayn ilaa bilowgii ilaa dhammaadkii eh, halis badan u galay naftooda khatar loo geliyey culimadiinnadii baa lagu laayey sida logsoon yahay marka wuxuu ka hadlaya ma garanin malaha wadaadku wuxuusan la soconin waxa jira iyo mawaaqifta ee culimada iyo hadduu nin dee aqoon diineed leeyahay adduunka hadda jirana uu la socdaay waxaan u maleynayaa sidaa inuusan u hadleen laakiin waxaan waxaan u fahmay uun wadaadaan wax la socon waxyaabaha uu kugu eedeynaya waxaa ka mid ah in eh, afkaar iyo fatwo aad soo saartay dadkiisii lagu laayay gaar ahaan suufiyada wallaahi walaale ma ogi aniga suufiye fatwatay aan lagu laayay iyo khudbatay aan ma ogi Eh, wuxuu u baahan yahay inuu keeno meesha aan aniga ku idhi eh, suufiyada ha la laayo ama dariiqooyinka ha la laayo eh, ama waa gaalo si jumlo iyo duuduuba gaalo diinta ka baxday weye Eh, meeshaan ku idhi isagaa looga baahan yahay haddii warkaasi uu ka sugan yahay eh, meesha iyo xilliga aan idhi inuu sheego loo baahan yahay aniga waa la yaqaanaa afkaartayda waa la yaqaanaa qanaacaadkayga waa la yaqaanaa dadka waxaan u sheegana waa la yaqaanaa waa wada duuban yahay ummadduna way ka warhaysaa marka eh, wadaadka isagaa looga baahan yahay inuu suga waxa uu sheegayo muxaadaradan muqdisho aad ku qabanaysid maalinta beritaa yaad u sheegtay yaad kala hadashay dowladdu way ogtahay walaal qabanqaabadeedana qayb bay ka tahay aniguna nin dalka marti ku ama ihi dalku waa dalkaygii meel alla meeshii ila qumanaatana waxbaan ka jeedin masaajidaan ka jeedin telefishinkaan ka jeedin goobaha khaaska baan ka jeedin wixii aan maslaxa u arko oo aa garashadaydu i tidhaahdo ummadda waa la wadaagaya walaale sidaasaana dhaqan ii ahayd dowladduna dee weyba og tahayba waa meesha idaa ka talisa dalkana iyadaa joogta barnaamijkana waxa weeye ilaa hadda wax dareen iyo diido iga soo gaadhay ma jirto marka eh, wixii ummadda eh, aan u faa'iidayn karno waa u faa'iidaynayna waana dhaqan bayna u ahayd walaale Eh, sheekh maxamed cabdi umal ujeedka meesha aad u tagtay markii hore wuxuu ahaa inaad gargaar gaarsiiso marka hawshaadii markaa gudatay soo inaad soo laabato oo saldhiggaa ku soo laabatay ma ahayn intii aad muxaadaro halkaa ka jeedin lahayd maadaama ay halkaa culimo joogaan adeer dal adeer dalku waa dalkaygii waaye Eh, haddaan tegeyna kaalmada aan gaadhsiiyey eh, risaaladii kalean xambaarsanaa baan gudanaya lodeynan ka soo noqdon muxaadaraad ka jeediyey Eh, muqdishoan joogaa eh, telefishinka qaranka eh, kulamo goongooniya kulame guud Eh, ummadaydii baan la joogaa ee wax u sheegayaa waajibkii saarnaa baan gudanayaa mana aha markii koowaad ma aha Aniga dalka soomaalidu degto dhan baan maraa dibadahaan u tagaa Eh, ummaddu waa dadkaygii waa ummadaydii Eh, dalkuna waa dalkaygii waay marka de nin iga xigsan kar ma jiro oo dhihi karaya maxaa muqdisho keeni maxaase dowladdii iyo madaxdeedii baan qaybaheeda kala gedisan ee tale iyo nasiixa iyo wixii waajiba iswedaarsanaynaa ummadda inteedii kalaanu xidhiidhaynaa marka de wadaad si gooniya isagu u jiran hadduu jiraay hawl isaga u taalla waaye laakiin wax yaalla maaha waddanka ma garan waxyaabaha kale ee sheekh soomo uu kugu eedeynaya waxaa ka mid ah in suufiyada aad gaalo ku tilmaantay marka arrintaas maxaa kaga jawaabaysaa ha sugo xaggee baan ku idhi xaggee suufiyada iyo dariiqooyinku waa gaalo aan muslim ahayn isagaa looga baahaya ninkii wax sheegta albayinatu cala almuddaci buu nebigu yidhi sal alay wasalam yacni cidda wax sheegtay baa caddaynta laga rabaa wadaadka ku warceliya waxaad tidhaahdaan waxaa lagaa rabaa caddaynta meeshuu ku yidhi xilliguu yidhi ayaa lagaa rabaa ruux wax waa iska sheegan karaa waa iska hadli karaa social media wax waa iska soo dhigi karaa laakiin waxaa looga baahan yahay wixii inuu caddeeyo ama cod ama qoraal ama inuu keenaa loo baahan yahay mana soo heli karayo meel anigu ku idhi dariiqooyinku dhammaan waa wada gaalo dadka dariiqooyinka raacsan diinta waa ka baxeen sax waa jiraan khaladaadaan ku haysanno loo baahan yahay muxuu ahaye in ummadda ee laga saxo ayagaa dad kaleeto ku khaladaadu leeyihiin waa khaldantii masaailkaasi waa masaa'il u baahan in laga niqaasho laga wada hadlo wax la isfahansiiyo laakiin dariiqooyinku waa gaalo meeshaan ku idhi isagaa laga raba inuu keeno